Deegaanka Xawadley ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka jira baahi dhanka caafimaadka ka dib markii dhawaan deegaanka uu ka dillaacay cudurka shan biyoodka. Inta badan waxaa xiran xarumaha caafimaadka deegaanka sababo la xiriira daawo la'aan, waxaana dadka ay wajahayaan xaalad adag. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Xawadley ayaa codsaday in gurmad caafimaad lala soo gaaro.
Waxaa weeye xilliyada oraxeedka hadii la gaaro waxaa mar walba alaabo soo weerara wadanka sidaad arkaysaan shuban biyoodka oona u badan caruurta yaryarka ah. Hadda waxaa naga dhimatay ilaa iyo toban shan iyo toban ruux oo sakhiira yaryar ah. Dadkii waaweynna way iska yara jiifaan. Waxaa noogu sii dara nafaqa darro, daawooyin la'aan, MCHK oo naga burburay ilaa muddo laba sano ku dhowaada oo iska xiran. Matooradii iyo wixii gargaarka fidan lahayd ee naf- nafleydii way joogtaa. Laakiin wax xabad kiniini iyo xabad bahalkii barastamool xataa ma leh. Qof walba waxay tegaysaa farmasiga si ninkii laba kun saddex kun haysto. Ninkaan haysanin wuxuu u baaba'ayaaba dawa la'aan. Marka waxaan ku codsanaynaa hay-adaha gargaarka caalamka adduunka inay naga soo gaaraan dowladda Hirshabeelle inay naga soo gaarto si lagu heli lahaa adag daawooyin degdeg ah caruurta yaryar haddana waxaa noogu dara kaanool aan jirkii ma qabanayo ciribadooyi falabooyinkii male wax aan faraha ku hayno haba yaraatee lama arko waxaa intaas noo sii dheer kaneeca ayaa bilaabatay webigiio fatahaad iyo wax walba samaynayo waxay u baahan yahay asigana sidoo kale ka hortagay u baahan tahay marka hay-adaha gargaarka caalamiga waxaynu ka codsanaynaa mar iyo laba baynu ka codsanaynaa in ay naga soo gaarsiiyaan wax daawooyina oo daawo la-aan ah aninkana waxaan nahay dhakhtaradii oo macnaha ee, degmada xawaaley joogay oo gargaarka u fidinayay saas darteedana ee, waxaan u baahannahay in lanaga soo gaarsiiyo haddeer kolley macnaha geersin baa leen lahay waxaa jiro hb-ga nagu oo bareesharkoodana iska liidan ayaa jiro oo miisaankooda hataa ka liido konton iyo wixii kasii hoos ah soddon iyo shan ilaa afartan iska noqonayo ayaa jiro saas darteedana waxaa u baahannahay daawooyin oo kaalmaato ah In ka badan labaatan caruur ayaa dhawaan cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday deegaanka Xawadley, halka dadka kale uu soo ridanay cudurka la dhigay xarumaha caafimaad ee magaalada Jowhar.